cumar dheere wuxuu ahaay nin aad muxuu ahay dabeecad aada u wanaagsan oo wadanay ah oo soomaali xalaal ah oo muxuu ahay yani maamulo badan soo maray muxuu ahay yani xildhibaan soo maray wasiir wasiir habeenna soo maray nin haddana generaal hadda ahaa ugu dambeyntii marka cumar dheere nin muxuu ahay yani wadanay ah ma garatay waa gartay marka xilkan goormee loo magacaabay taliyaha labayo tobanka abriil xilkan labaiyo tobanka abriil waxaa loo magacaabay hadda sanadkan haddaan ku jirno ayaa loo magacaabay ma garatay dowladan madaxweyne farmaajo ha
waa gartay waxaad ii sheegtaa xildhibaan qarni inuu soo noqday xildhibaan qarna soo noqday dowladii cabdullaahi yuusuf waa gartay xagee ayuu ku dhashay amarleer qaladiyinu ku dhashay waa gartay marka eheladiisa caruurtiisa iyo xaaskiisa xagee hadda joogaan
caruurtiisa qaar muqdisho joogaan qaarna beledweyne joogaan marka ma- maxaad is leedahay waa lagu xusuusan doonaa cumar dheere amarleer nin wadanay ahay dowladda laga rabaa inay xusto oo de maxuu ahay magaciisa yani kor ay u qaado dowladda laga rabaa taas ilaah u naxariisto maadaama wadanay u ahay ninkan muxuu ahay yani howlo badan qaranka uu soo qabtay muxuu ahay haddana in aan muxuu ahay aan meesha looga aamusin ayaan xooxna allaha naxariisto walaalkay cumar dheere ilaahay jannadu allaha ka waraabiyo jannadii fardowsa allaha ka waraabiyo intuu ka tagayna samar iyo iimaan allaha ka siiye annagana samar allaha naga siiye oo walaalkeena aada iyo aada muxuu ahay yani aas ugu xumahay sida loo muxuu yani u haysnimada loo qarxiyey ninkaas ma garan muxuu ahay waxaa waxyaalo badan aan ku xusuusinaynaa ilaahay muxuu ahay yani janna hostaa ka waraabiyo cumar dheere waa nin muxuu ahaa wadani ahaa oo soomaali dhab ahaa oo aan muxuu ahay dadkan lalaabka iyo musuq maasuqa aan uqinin oo reer qabiil aan ahayn qabiil walba uu isku yimid yahay soomaali maxaa yaraada ha weynaado muxuu ahay ninkii u yimaado oo dhibkaana ahaa yiraahdo waa la gurmanayay marka nin caynkaas uu ahaa cumar dheere ma ahayn nin oo qabiil ma ahayn nin muxuu ahaa wadani u ahaa nin ma ahayn dadka iskala weyn ma ahayn haddii u yimaado qofkan ugu hooseeya iyo kan ugu sarreeya suumida ahaayeen marka cumardeer nin caynkaas u ahaa wasiirka wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha soo maray dowladda qaranka wasiirka wasiir ku-xigeenka gaashaandhig waa soo maray wasiirku wasiir wasiir waxaa soo maray wasiir wasiirka koonfur galbeed wasiirka dalxiisku soo maray muxuu ahaye howlaba intaas xildhibaan ayuu ahaa marka calaa kulli xaal haddana waa muxuu ahay isagoo generaal hooda dhintay wadankii waa usuu shaqeeyey ninkan nin aada iyo aada wadana waayo waxaa laga rabaa dowladda inay muxuu ahay muxuu ahay la xuso oo muxuu ahay wax loo qabto eheladiisa iyo ciyaalkiisana aan muxuu ahay aan laga aamusin karta